baaf waa mahadsan tahay sharaf weyne ii tahay inaan noqdo qofka hogaaminaya codadkii maaragtay codeentii ka dhacday soomaaliya aqalka sare inaan noqdo qofka ka codka badnaa taa waxay tusinaysaa kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay igu qabaan maaragtay codkooda siiyey gaar ahaan reer koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed aad iyo aad waan ugu faraxsanaa ilyaas wax badan waad ku soo jirtay siyaasadda soomaaliya waxaad ka soo shaqaysay waddamo badan oo yurub ka mid ah intaan anigu aan ogahay sidaad u aragtaa marka xilkan lagu igmaday dabcan waa mas-uuliyad culus laakiin waxaan u arkaa in maaragtay waktigii loo baahnaa ay tahay in rag anigoo kale iyo iga fiican maxaa la yidhahdaa ay meesha soo galaan dalkan isbedelka ka socdana ay qeyb ka noqdaan maxaa yeelay soomaaliya waxay u baahan tahay rag iyo dumarba maaragtay oo isku jira oo u heelan inay dalkoodii iyo dadkoodii badbaadiyaan doorashada koonfur galbeed dabcan qoondada dumarka ma isku dheeli tirneed oo imise dumar ayaa la doortay imise aad ahedeen guud ahaana
guud ahaan xubnaha koonfur galbeed soomaaliya kasoo gelaya aqalka sare waxay ahaayeen sideed sideedaas laba ka mid ah waxaa loo doortay dumar lix ka mid ahna waa rag marka koondada boqol kiiba soddonka loogu talagalay dumarka waxaan aaminsanahay inay koonfur galbeed kasoo baxday taasna maaragtay sharaf weyne ay ahayd maxaa yeelay waad og tahay markii maaragtay liisaskii maamul goboleedada ay soo gudbiyeen koonfur galbeed waxay ahayd maamulka keliya markiiba maaragtay guddiga doorashooyinka iyo hay-adaha kale oo arrintaa hoseysay ay ogolaadeen iyadoo lagu celiyey saddexda maamul goboleed oo kale oo jubbaland iyo puntland iyo galmudug maadaama meesha ka maqneed qoondadii loogu talagalay marka koonfur galbeed way ku ammaaneed waxayna ahayd maamulkii keliya qoondadaasi si rasmi ah liiska maaragtay magacaabidina ugu soo diray shaxdii loo baahnaana sidii loogu talagalay u diyaariyey ayay ahaayeen wayna ku mahadsan yahay runtii waayahay ilaas waxaad iiga warantaa marka maadaama doorashada dowladda dhexe ee soomaaliya ay nagu soo beegan tahay bisha soo aadan november lagu ballansan yahay in baarlamaanka aqalka hoose lasoo diyaariyo dabadeedna madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan la doorto marka sideed u aragtaa marka in doorashadaasi ay ku hirgasho muddadii loo qabtay maadaama laba jeer ka horreysay ay dib u dhac ku timid dabcan horta muhiimadda waxaa waaye inay hoos socoto maaragtay doorashadu way dhici kartaa maaragtay in waktigii loogu talagalay ay ku dhacdo way dhici kartaa in maaragtay dib u dhac ama wax isbedel kooban inuu yimaado taa annaga ma garan karno weli maadaama waktigii la qabtay aan la gaarin laakiin waxaa annaga muhiim noo noo muuqata annaga lafteeni broseeskaa socda inaan qayb ka ahayn oo ina la doorto ay qayb ka tahay doorashadii shalay dhacday iyo maalmahan kuwii socday iyo kuwa hadda dhici doona taasna waxay muujinaysaa in doorashadu ay dhici doonto waktiga waktiga waa dhici kartaa inay wax ku darsoomaan way dhici kartaa inay sideedii u dhacdo laakiin doorasho inay dhicayso shaki kuma jiro taasna waxaa daliil u ah in hawshii maaragtay lagu ballamay iyo habkii doorashadaasi lagu gaari lahaa inuu socdo eliyas dabcan waxaan la soconnaa aqalka sare in soomaaliya nidaamkan uu ku cusub yahay haddana dabcan dadka tartamay ama dadka la doortay adigu baad ka mid tahay waxay u badan yihiin dad qurba joog ah oo soo arkay waddamada nidaamkaasi laga isticmaalo sida waddanka adigu aad ka timid oo kale waa laga isticmaala aqal sare aqal hooseba sideed is leedahay marka way isku waafaqi karaan aqalka hoose iyo kan sare shaqooyinkaasi iyo marka qaabka loo wada shaqayn doono maxaa kuu muuqda adiga maadaama iska qabsi loogu bartay baarlamanka soomaaliya waa su-aal muhiima horta aqalka sare waa nidaamka cusub maxaa la yidhahdaa dalka soomaaliya saad og tahayna wadamada inta badan horta federaalka ah way leeyihiin aqalka sare magacyo kala duwan ba ha yeesheene upper house iyo senate iyo maxaa la yidhahdaa council iyo waxa oo dhan magacyo kala duwan waa ayaa ayay kala leeyihiin lakin haddana sida ay tahay muhiimadda waxaa waaye inuu aqalkan sare uu jiro inta badan wadamada maaragtay systemka federaalka laga isticmaalo soomaaliyana systemka federaalka ayay qaadatay oo qeyb ka noqotay marka sidaas horta ayay ku timid in aqalkan sare la sameeyo laakiin maxaa la yidhahdaa sida u shaqeyn doono labada maaragtay aqal oo kan hoose iyo kan sare ah kan aqalka hoose waxa uu matelayaa si toos ah wuxuu u matelayaa shacabka oo shacabka ayaa soo doortay laakiin kan aqalka sare wuxuu masalaa maamul goboleedyada iyaga ayaana maaragtay ayuu ayuu ka yimid marka iyaga si toos ah siyaasadda maamul goboleedyada ayuu matelaa taa kasi kasi kow marka nidaamkii uu ku shaqeyn lahaa aqalka sare soomaaliya weli ma diyaarsano waxaa jiro nidaamyo kala duwan oo u yaalo maxaa la yidhahdaa aqalkan sare wadamada laga isticmaalo iyo awoodihiisiba kolley nidaam kamid a nidaamyadaasi ayuu mari doonaa noqon doonaa laakiin ma jiro wax lagu heshiiyey oo ilaa i hadda oo sharci aho oo aqalka sare habka u shaqeyn lahaa oo la diyaariyey ma jiraan marka waa howl bilow ah cusub maxaa la yidhahdaa kolley la doonaayo in maaragtay la sameeyo la abuuro oo maaragtay horumar iyo maaragtay wanaagga waddankana qayb inay ka noqoto la rabo marka waan aaminsanahay wada shaqeyntoodii way waxay noqon doontaa wada shaqeyn fiican waxay ku xiran tahay sida loo qeexo maaragtay awoodaha kala duwan ee labada maaragtay aqal ay kala leeyihiin waayahay ugu dambeyn marka n maxaad marka aada noogu sheegi kartaa n kaalinta koonfur galbeed ee kaga aadan dardargelinta doorashada labada kun lix iyo tobanka maadaama murashaxiin badan oo madaxweyneyaal ay soo sharxeen qaarkoodna ay baydhabo dhowr mar yimaadeen koonfur galbeed soomaaliya waxay fure u tahay siyaasadda soomaaliya sida aada og tahay shaki kuma jiro dadka koonfur galbeed degan waa dad nabada jecel oo dowladnimada jecel taa ayaana maaragta sabab waa horta in qof walba oo madaxweynenimo isku soo sharxo inuu dadka deegaankan nabada jecel dowladnimada jecel inuu u yimaado marka taa iyadu wax mushkilada ma laha oo de dalkan maaragtay qof walba oo soomaali ah u dhashay maaragtay soomaali ah siyaasadna hami kale iyo mid aan hami ka lahaynba dee koonfur galbeed way u furan tahay oo way imaan karaan waa soo looqan karaan waana lasoo dhaweynaa mar walba marka taa iyada hadda wax kale oo aan aan ku tilmaamo aniga ma garanayo waa mahadsan tahay ilyaas